wixii soomaaliyu ishay leedahay u yeelayaa dhacay waxaa dhacay lushansha xoolo dadweyne waxaa dhacay in qof qof lacag ka qaato na uu iska qaato waxaa dhacday kelmaddaas waa ku celcelina waxaa dhacday in qof qof lacag ka qaato asoo uga qaadanaa xasaanaddii dowladda iyo mas-uuliyaddii dadka ka dhexaysa oo loo dhiibay looguna tala galay in dadka loogu adeego inuu lacag ku qaato qof ka qaata shaksiga asuguna iska qaato asoon wax dana oo guud oo dadka ka dhexey aan ku qabani arrintaas caddayn baa loo helay muddo shan maalmood ahaa caddaynteeda la raadinayey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle arrintaas waa gaartay annagoo maamulkii gobolkaana waana soo gaartay wasiirka arrimaha gudahana waa gaartay dhammaantood amarka aan fulinayno ayagaan ka qabnaa meeshaan markii hore inoo soo wakiisheenna waxay noogu soo wakiisheen waxa wanaagsan oo meesha ka jirana inaan horay u wadno ka shaqayno waxaa dhibaatada keenaa ama dadka dhibka ku ah ama deegaankan dhibka ku ahna inaan wax ka qabanno wixii loloogu soo dira ahay meesha meesha tan marka ragga kan horfa fadhiyood arkaysiin wuxuu sameeyey dulmigaas dadka reer hiiraan lagu samayna dad reer hiiraana bay lacag ka qaateen dhul baan idin siinayna ha yidhaheen dhulkii dowladday u sharciyeeyeen lacagtiina qasnada dowladda markayna farqay iska gashadeen sidaas daraaddeed waxaan qaadanay go-aanka ah inaan shaqadana ka joojinno ilaa amar dambe ayagana la raystayo waana ku fulinaynaa haddii alla idmo ciidamada booliska waxay ku amran yihiin ama waxaan faraynaa amaan ka codsanaynaa inay fuliyaan amarka annaga naga soo baxay nimankaas saldhiggaa la geynaa saddexdaa sidii madaxdiyaa loo maamuusaa sidii madaxdiyaa loo xiraa meeshaasaa lagu raystayna ilaa amar dambe waxaa dadku barteen walxaan sii shaqay doonin haddii allaybo waxaa dadku barteen in dadka madaxna ay u noqdaan waxay rabaanna ay ku sameeyaan dadkan madax waa loo noqon karaa laakiin wixii la rabo laguma samayn kara ogaada duqa magaalada duqa magaalada duqa magaalada annaga waa u yeernay wuunu imaan diiday waxaan codsanaynaa taliyaasha booliska waxaan ka codsanaynaa taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhigga waxaan ka codsanaynaa in tallaab adag asiga laga qaado si adag in asiga loo maxkamaday doonaa si adag in asiga loo xidho waa ka ballanay shaqadau ka shaqaynaa inaan wada shaqaynaan ku ballanay inaan dadka la dulminaan ku ballanay waa la shaqaynaynay wax walba waa u fududeynaynay waxuu ka doorbiday dadka inuu boobo ou ka doorbiday mas-uuliyad darrada meeshaan ka dhacday iyo dhibaatada hadda raggan saameynta ku keentana asigaa mas-uulka ah asigaa mas-uulka ah